ajadii kalfadhiga waa lagu ansixiyey oo maanta golaha lasoo hordhigay taasoo ka timid soo jeedin mudanayaasha golaha wakiilada xubno ka tirsaneed ay soo jeediyeen kol haddii kalfadhigan ajadihiisu uu ka kooban yahay kalfadhigii ka horreeyey xeerarkii ka hadhsanaa oo keliya in aan wax dooda laga gelin in la ansixiyo xildhibaanada gulhudha ay ku raaceen saas darteed saaka ajandihii kalfadhiga golaha wakiilada saddex iyo labaatanaad baa saa ku ansaxay sidoo kale waxaa golaha hortiisa laga akhriyey la taliya sharciga ee golaha wakiiladu qoraalkii uu ka soo saaray isku shaandhayntii golaha wakiilada uu ku sameeyey shirgudoonka golaha wakiilada uu kuna saxeexnaa guddoomiyaha koowaad guddoomiyaha golaha wakiilada iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad waxaa sidoo kale saaka laga ansixiyey golaha sida xeroosaadku qabo guddiga joogtada ee golaha wakiilada oo marka la magacaabo guddidaasi ay u baahan tahay codka golaha inay hesho iyo kalsoonidooda taas oo maanta si qurux badan u dhacday aan uguna mahadnaqayo xildhibaanadii guddiga joogtada ee golaha wakiilada codkooda siiyey insha allahna aan rajaynayno shaqadii guddidaasi lahayd oo ah anshaxa iyo shaqada golaha ilaalinteeda inay shaqadooda qabsan doonaan haddii ilaha yidhaahdo aad iyo aadna waad